dagaalka ka socda gobolka mudug gaar ahaan gobolka mataqaana caasimadii gaalkacyo ee gobolka marxalado fara badan ayuu laftiisu soo maray oo siyaasadaysan waana meesha ay ku herdanayaan niman murtadiin ah oo ilaahay diintiisa ka furtay kuna dhibaataynaya dad shacab ah oo muslimiin aha dagaalkaasi muddo ayuu socdaa bil ku dhawaad aha dhowr jeer uu mataqaana wejiyo kala bedelan uu yeeshay gaar ahaan maanta dagaalku dib uu u bilowday dadkii shacabka ahaana dhibaato ayay ku hayaan nimankaasi barakac fara badan iyo burbur fara badan oo maaliyad maaliyad ayaa ka socda mataqaana degmada gobolka mataqaana degmadiisii caasimadii gaalkacyo dagaalka marka xooggiisu saameyn intee la-eg buu ku reebay dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee wilaayada mudug saameyn weyn baa adeer ku yeelay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur iyo barakac buu isugu daray dad shacab ahoo masaakiinah ayaa lagu kor herdamayaa hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lala dhacayaa ummadii masaakiinta ahay mataqaanay dhibaato fara badan ayaa ka socota gobolkana dee madaafiicda lala dadkii lala beegsanhaya aan loo kala aabayeeldaynin oo shacab baa ku nool iyo mataqaana masaakiin baa joogta midna aan la dhehaynin marka maxaad warbixin aad ka haysaan dadka la barakicinayo dhibaatada la kulmaya xilli lagu guda jiro xaalad aada u adag oo dadku abaare ay saameeyeen
dadka dhibaatooyin fara badan baa soo gaara iyadoo xilli abaaree lagu jiro oo aada u kulul oo dadkii shacabka masaakiinta aynu u adkeysan karin xabadda iyo dhaxanta iyo qoraxda midna aynu u adkeysan karin ayaa ummadaasi barakac fara badan ay ku jirta iyo burbur hantiyadintaba dhimashiya dhaawacna uu leeyahay dagaalkaasi aan loo kala abayeeldaynin nimanka murtadiinta ee ilaahay diintiisa ka furtay ay ku kor dagaalamayaan dadka shacabka ee muslimiinta ah dadkaasi dee barakac fara badan ayaa ka socda wilaayadana waxay ugu baaqaysaa dadka shacabka ee muslimiinta dee mataqaana inay iskaga soo cararaan dadkaas oo mataqaana arxanlayaayaasha aha ee ummadda baabi'inhaya ee diin iyo dad iyo dal midnoo abayeelaynin wilaayadana waxaa soo gaaray dad kasoo barakacay mataqaanaay dagaalka iyo xabadaas kasoo barakacay oo wilaayada islaamiga soo gaaray de wilaayadana gacmo fura ayay kusoo dhawanaysaa dadka shacabka ee muslimiinta ee dhibka kasoo cararaya dadkii muslimiinta ahaa ee mudug iyo wilaayadooda oo isku duuban ayaa soo dhawaynhaya gacmo furana kusoo dhawaynhaya tawxiid iyo diinna kusoo dhawaynhaya kuna qaabilahaya dibudejintooda iyo noloshooda iyo mataqaana baahiyaadkooda wixii laga qaban karo ee la awoodo in wax looga qabto insha allahu tacaala gacmo furan bayna lagu soo dhawaynhaya dadka shacabkiina aad iyo aad bay arrintaa uga fikirsan yihiin ina dadkooda walaalaha iyo mataqaana wilaayadooda oo isku duuban ay ummadda wax u qabtaan u taraan dadku goobaha ay soo gaareen xagee baa ka mid ah tira ahaanna qoysaskaas intee bay gaarayaan degmada xaradheer mayna soo gelin hadda dadku waa kusoo foolleeyihiin ilaata meelaha ay soo gaareen hadda ay mataqaanaa madaxooda uu ka soo dhacay waa degmada jawlo ilaa iyo afartan qoys baana hadda soo gashay oo mataqaana soo gaadhay wilaayada gudaheeda kuwa badan haddii una ilaahay subxaana watacala una cadow waa ka joojinin waa la sugahaya oo ka imanhaya mataqaana halkaasu soo gaaraya wilaayada islaamiga